bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa afar iyo labaatanka bisha mey sannadda labada kun lix iyo tobanka waana maalin salaasaa kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shirweynaha looga hadlaya arrimaha bini-aadanimada soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu soo gebagabeynayaa magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga iyadoo shirku ay ka qaybgalayaan ilaa iyo shan kun oo xubnood halka laba boqol shan iyo labaatan wadanna ay yihiin dadka matalaya ee shirkaasi jooga madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ku matalaya dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo gaaray magaalada istanbul kana qayb galay shirkii maalintii shalay halkaasi ka furmay oo khudbadu ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya shirka ayaa intiisa badan diiradda lagu saaray arrimaha bini-aadanimada ee ka jira soomaaliya waxaana shirkan goobjoog ka ah bankimoon xogeyaha qaramada midoobe iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in shirkaas intii uu soconayay shirkaasi in dalka soomaaliya haatan isbedelo badan oo dhanka bini'aadanimada ay ka jiraan walow uu u baahan yahay dalka in laga sii saacido arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dibudejin loo sameeyo dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale waxyaabo dhowr ah oo lama huraan u ah dalka soomaaliya madaxdii sidoo kale ka hadashay shirkaasi ayaa tilmaantay sida loogu baahan yahay in laga shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ee soomaaliya oo haatan la sheegay in wax badan ay kasoo hagaagayso marxaladihii hore xilli dalka uu ku jiro dagaallo ka dhan ah ururka al-qaacida oo ayadu bahwadaag la ah ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi kenya uhuru kenyatta ayaa shirkani ka sheegay in dalkiisu ay ka go-an tahay xirista xerada dhadhaab oo ah xere ay ku nool yihiin dad fara badan oo barakacayaal soomaali ah muddana qaxooti ku ah gudaha dalkaasi kenya hutu waxa uu sheegay in muddadii xeradaasi ay furnayd ay dalkiisu kala kulmay dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay in xerada ay noqoto hoy argagixiso oo laga soo abaaburo weerarada inta badan lagu qaado gudaha dalkaasi kenya sida hadalka u dhigay waxa uuna tilmaamay in kenya ay ku weysay muwaadiniin badan oo waddankeeda u dhashay weeraro laga soo abaabulo gudaha xeryaha qaxootiga ay ku noolyihiin oo ku yaalla gudaha dalkaasi kenya dowladda kenyana ay garatay inay haatan albaabada isugu dhufato xeryahaasi waxa uu tilmaamay inay diyaarinayaan qarashaadkii dib loogu celin lahaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan halkaasi kuwaas oo u sheegay in dalkooda ugu baahan yahay dibudhis dibna loogu celi doono hadalkan ayaa waxaa sii xoojiyey ka gadaal markii madaxweynaha dalkaasi kenya uu dhowaan ka dhawaajiyey in ciidamadiisana ay kala bixi doonaan gudaha dalka soomaaliya si loo xasiliyo ammaanka gudaha dalkaasi kenya sida uu tilmaamay soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynaha dalkaasi kenya inay tahay dal aan xasaradihiisa la haki karin waxa uuna tilmaamay iyagu inay ku daaleen wax ka qabashada xaaladda soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab ra-iisul wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa hore u sheegay in dadka qaxootiga haddii lagu celiyo gudaha dalka soomaaliya ay dhibaatooyin kala kulmi karaan mar kale asigoo tilmaamay in arrinkaasina ay ka faa'iidaysan karaan dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab oo uu sheegay inay askaraynayaan dhallinyarada yaryar ee dib ugu soo laabanaysa gudaha dalka qaybna ka ah dadka qaxootiga ee ku dhaqan gudaha xeryaha qaxootigaah ee waqooyiga dalkaasi kenya taliyaha booliska soomaaliya ayaa tababar ciidan ugu soo xiray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ciidan tababar muddo saddex bilood halkaa ku qaadanayay asigoona la dardaaran halkaasi ugu jeediyey taliyaha ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya jenaraal xaamud ayaa ugu baaqay dhallinyarada ugu horreyn inay adkeeyaan xerigga allah subxaanahu watacaala ay la leeyihiin oo ay qayb ka tahay dukashada salaada iyo waajibaadka rabbi si ay bulshadooda wax ugu qabtaan waxauna sidoo kale faray awaamiir dhowr ah oo ciidanka aasaas u ah sida ugu baaqay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ciidankii tababarka muddada saddexda bilood ee ku qaatay xero ku taala gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaa ugu baaqay ciidamadaasi inay bartaan qorista iyo akhrinta afka soomaaliga si ay ugu taxadiraan waxyaabo dhowr ah oo bulshada ay u qabanayaan oo ay ka mid tahay akhrinta iyo sidoo kale qorista dacwadaha qaar ee loo soo gudbiyey ciidanka booliiska
calaamadan goodarka maanta xertay ee hortayda taagan waxaa idinkuwa dardaarma marka marka hore salaada ilaahay in la tukado ilaahay qofaa xiriirla laheen buliis soomaaliyeed ma noqon karo midda labaad taliska booliiska soomaaliyeed laba kun iyo shan iyo tobankii wuxuu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo xilliga lagu jiro shaqada in qaadka la cuno xilliga shaqada lagu jiro qaadka ayaa la cunay wareegtada saddexaad waxay ahayd in farta soomaaliga la qoro la akriyo haddaadan far soomaali aadan qoriga aadan akrin karin booliis soomaaliyeed ma noqon kartid ska loo tagaale booliiska loo yeeraale marka wadadana taagan yahay ee shil dhacana waxaa laleeyahay booliiska ha loo yeero ninka inaagtiis isqabsaday oo jaamacad ka soo baxay masalan adigay kuu imaanaya adigii haddaadan u diyaarsaneen inaad qancisid oo aadan aqoonti lahayn oo aadan magaciisa aadan qori karin oo shilka gaarigii galitaargihii aadan qori karin haddii waxaa ummadda beenaan u sheegaynaa markaa uniformka aan wadana sax maaha marka waxaan rabnaa inaan u diyaargarowno dalka wuxuu qaatay horumar dalka wuxuu qaatay nabadgelyo dalka wuxuu qaatay inuu la dagaalamo cadowga shabaabka ee dadka dhibaaya dalka wuxuu qaatay in system oo maamulkii dawliga loo soo celi federal system oo dowlad goboleedyo la sameeyo oo xukunka uu tegi doono haddii ilaah idma goordhow ilaa degmo ilaa tuul
madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe oo madashaasi sidoo kale kula dardaarmay ciidamada ayaa ugu baaqay wax ka qabashada xaaladaha amniga ka jira deegaanadaasi asigoo dhinaca kale usoo ajeediyay hay-adaha kala duwan ee maamulkaasi inay ka taxadiraan kana fayajignaadaan in ciidamadaasi ay u isticmaalaan istaaf ahaan oo ay saartaan gawaarida si iyaga ay u ilaaliyaan ciidamadan ayuu sheegay in loogu talagalay ilaalinta hantida dadka iyo sidoo kale xanaanaynta bulshada qaybaheeda kala duwan balse aan loogu talagelin inay istaaf noqdaan taas oo u tilmaamay inay tahay burburka ciidamada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan
marka laga soo tago aan u sheegayaa taliyaha booliska jubbaland iyo wasiirka amniga iyo kulligood inuu noqdo istaafyo xildhibaano iyo wasiirno iyo saraakiil ilaaliya waa ciidan loogu talagalay inuu danta shacabka uu ilaaliyo oo tuugga iyo waqti xun socodka iyo burcadka iyo faldambeedka kuwa galaya uu ka ilaaliyo qofka miskiinkaa iyo hooyada tacbaanka ee soconlaya inuu garabka qabto shaqadiisu waa mintaas inay dad ilaaliyaan oo istaafyo noqdaan looguma talagelina ciidankaas waa marka hore in laga taxadaro waxaa maanta ciidamada soomaaliya kulligood burburka sababtoo waa staff inaan staafya noqonayn qof walba calaa cilmin inuu ahaa wax badan in loo qaban karo maanta booliska in wax badan lagu samayn karayo waxaan idinka codsan lahaa fadlan waxa aada bixinaysaan shirar aan lagaga dhamaynin ee waxqabad la taaban karo loogu sameeyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay arrinta la xiriirta kursiga ee inta badan madaxdu ay isku dhadejiyaan waxa uuna sheegay kursiga inuu yahay mid laga tagayo oo aan baaqi sii ahaanaynin waxa uuna ugu baaqay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan madaxda in ay bulshadooda ugu adeegaan waxna ay kaga tagaan waxa uuna tilmaamay inaysan wax macna a samaynaynin kursiga oo laysku adkeeyo sida uu ka dhawaajiyey kursigaa nin waliba berri wuu ka tegayaa laakiin waxaa kuu taalla waari maysida war ha kaa halo maxaad ka tegaysaa haddaan maanta anigu u saciyo halkaanaan joogay inay tahay makhaayad anigu aan haysto oo aan iga dhammaanaynin seen ku soo noqdaa beri seen ku joogaa beri dambe seen ku joogaa waxaad ogaataa waxaan luminayaa soomaalinimadii islaamnimadii dadnimadii waxaan dadka dib u xusuusinayaa inay habeenkii wax kale isku xantaana dhib kale ay gaadho sidaa daraaddeed annaga mas-uuliyiinta ah waa inaan ogaano waxa danta soomaaliyeed ay ku jirto oo ta shacabka aan u khidmayn aan u khidmayno midda shacabka ee aanaan u khidmaynin oo aanaan fiirinin masaalixda shaksiga een leenahay maanta haddaan u tacasubo oo inaad jubbaland baad mas-uul ka tahay oo aan la challenge garayn oon la xintabo koonfur galbeed la idhaahdo kufidhawa kuduugtan iyaga ilxun ku fiiriyo oo aan kuwa hiiraan iyo shabeelle kasoo waxaysmayo aan sii fiiriyo halkaan anu maxaan kasii ahaanaya maxaan noqon karaa saaka haddaan koonfur galbeed waayo oo baydhabo ay xasili weydo oo maamul goboleedkaasi uu xoog yeelan waayo oo kuwa hiiraan iyo laga dhisayo ay intay saa u istaagaan socon waayaan oo galmudug socon weydo puntland socon weydo tan waxba ma noqonayso ninana waxba ma qabsan karayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ugu dambeyn baaq u diray beelaha ku dagaalamaya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waxauna ugu baaqay joojinta dagaaladan ay dadka badani ku waxyeeloobeen ee ka soconaya gudaha magaaladaasi inkastoo haatan hakad u galay dagaalka wadahadalanay ka soconayaan magaaladaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa tilmaamay inaysan wax macnaha samaynaynin dagaalbeeleedeeda haatan ka cussoconaya magaalada beledweyne halkii looga baahnaa in la dardargeliyo maamulka loo samaynayo hiiraani shabeellaha dhexe ayna taasi tahay muhiimadda keliya ay leeyihiin hogaamiyaasha soomaalida ah waxauna ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya in xoogga la saaro sidii maamulkaasi loo yegleeli lahaa uuna kaga mid noqon lahaa maamulada ka jira soomaaliya si loo loo amba qaado geedi socodka nabadda ee soomaaliya waxa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada ka qayb qaadashada joojinta dagaaladan sidii gacan looga sii lahaa bulshada ku dhaqan gobolka hiiraan
intu allah uga cabsato shacabka hana tixgeliyeen ha xaq dhowreen rabitaanka iyo baahida shacabka aanan fiirino berri waxaan anigu siyaasad ahaan la kulmay yaana qiimaynine aan fiirino berri mujtamacani tallaabada uu joogo horey siduu ugu sii socon lahaa waan rajaynayaa beledweyne dagaalka ka socdaana inuu istaago oo aana garanayn saaka macno u leeyahay in hiiraan maanta iyadoo laga sugayo labadaa gobol in dowlad goboleed loo dhis in laidhaha beledweyne dagaal qabiil baa hadda ka socda waa waxaana garanayn macnaha u leeyahay laakiin waxaan odhan lahaa nuuriya naaleeyo aan isugu tagno dowlad federaala iyo kuwo gobolla iyo kulli meel kasta wax ka dhacaan innaga soomaalida aan isu gurmano aan xalisano aan geedna isugu geyno cidda is haysata iyo cidda wax kala sheeganaysa waxaan u malaynayaa haddaan inagu niyad saafia la nimaado inaan xal ka gaari karree arrinta hiiraan waa in si degdega wax looga qabto dagaalka sukeeyo la joojiyo labadaa gobol inay maamul ahaan ay dhismaana ay noqoto inaan juhdi badan gelino isugu tagno dowlad federaal iyo kuwo goboleedyo qof jidhkiisa hadday hal xubin xanuunsanayso halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer al-shabaab ayaa gaari qaad waday waxa ay ku rasaaseeyeen duleedka magaalada galbahaare ee xarunta gobolka gado iyadoo la sheegayo gaarigaasi qaadka waday inuu kusii jeeday gudaha magaaladaasi lama sheegin tirada dhabta ee waxyeelada ay kasoo gaartay gaarigan qaadka waday ay rasaaseeyeen al-shabaab balse qaar ka mida dadka deegaankaasi oo magacooda iyo codkooda ka gaabsaday warbaahinta in loo adeegsado ayaa sheegay in ay gaariga waxyeelo gaarsiiyeen ururka al-shabaab iyadoona gaariga uu isku dayay in bar koontarool al-shabaab ay halkaasi ku lahaayeen si xooga uu ku soo maro al-shabaab ayaa hore ugu mamnuucay deegaanada ay ka haramiyaan qaadka iyo ka ganacsigiisa iyadoona ay noqonayn gaarigii ugu horreeyey al-shabaab ay rasaaseeyeen hore gawaari dhowra ayay u gugubeen shabaab kuwaasoo ay ku eedeeyeen intooda badan inay ahaayeen kuwo doonayay in qaad ay keenaan gudaha deegaanada ay ka arrimiyaan ururka al-shabaab maamulka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoosena waxay ku eedeeyeen dowladda federaalk soomaaliya dhibaatooyinka ka taagan magaalada marka inay qayb ka tahay xilli ay tilmaameen magaalada haatan inay gacanta ku hayaan maleeshiya beeleed la tilmaamay inay ka mid ahaayeen kuwii ku dagaalamay qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka shabeellaha hoose cabdikariin xuseen xasan ayaa tilmaamay inaysan arrintaasi tahay mid ay ku eedeynayaan dowladda soomaaliya waxauna tilmaamay maamulkii dowliga ah ee ka shaqaynaya gobolka shabeellaha hoose inuuna awood u lahayn haatan inuu ka howlgalo gudaha magaalada waxauna tilmaamay maleeshiyaad siiskooda isku abaabulay magaalada inay gacanta ku hayaan sida hadalka uu dhigay magaalada marka iyo qaybo ka mid a shabeellaha hoose horey waxaa kaga dhacay dagaal beeleedee u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo gobolkaasi ka wada wadadega kuwaasoo dhowaan la xaliyay arrintooda maamulka koonfur galbeed ciidamo ay leeyihiin ayuu sheegay inaysan ku sugnayn gudaha magaalada marka waxaa maanta lagu wadaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraana inaysa soo horfariistaan odayaasha dhaqanka ee beelihii halkaa ku dagaalamay kuwaasoo gogashooda ay ka hafidsan tahay dhinaca qoraxsin ee magaaladaasi wadahadallada ayaa muddooyinkii dambe waxay ka dhacayeen dhinaca bari ee magaalada iyadoona haatan odayaasha iyo waxgaradka dhexdhexaadinta ka wada dagaalkii halkaasi ka dhacay tilmaameen in arrintani loogu gool leeyahay in la helo xalka kama dambaysta ah ee dagaalada magaalada beledweyne dagaaladan magaalada beledweyne kusoo lalaabtay ayaa lagu wadaa in lasoo afjaro iyadoona wadahadaladooda haatan maanta si rasmi ay kaga furmayaan halkaasi waxaana sidoo kale wadahadalladan suurtagal ay tahay inay ka qayb galaan xubno ka tirsan dowladda soomaaliya warbaahinta sidaasi waxaa uu sheegay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada beledweyne warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha ay qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu